الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ولا يجوز ما بناana التفريق in la kala geeyo بين المحاaرم محaaرمta halkan ama masaladan wuxuu uga jeedaa sheekhu bayc اlmawaali marka la iibinayo addoomaha ayaa waxa uu tilmaamaya inaanay bannaanayn kuwa maxramka isu ah in iibkaasi lagu kala geeyo oo tusaale ahaan hooyadiina qof laga iibiyo ilmihii ay dhashayna qof kale laga iibiyo masaladana waxaa ku soo arooray xadiidu abi ayuub qala samictu rasuula اllahi yaquul man faraqa bayna alwaalidati wa waladiha faraqa allahu baynahu wa bayna axabatihi yowma alqiyaama rawaahu tirmidi qofka kala geeya kala kaxeeya hooyo iyo ilmaheeda ilaahay baa subxaana wa tacaala isaga iyo dadka uu jecel yahay kala kaxeeya maalinta qiyaame ijmaac baana masalada culimmada qaarkood ay ku soo rareen macnaa in la isku waafaqsan yahay inaanay bannaanayn altafriiqu bayna almaxaarimi bilbeyc culimada markaa ijmaaca ku soo raray waxaa ka mida alimaam ibnu lmundir raximahu اllah wa kadalika ibnu lqaطaan alfasi kitaabkiisa la dhahdo aliqnaac ee uu ku ururiyey isaguna masaa-isha ijmaaca laakiin sida daahirkaa laa takhlu lmasalatu min khilaafin xataa bayna asaxaaba masaladu khilaaf kama madhnaa saxaabada xataa u dhexeeya masaladan ay isku khilaafeen waxaana khilaafkaasi in sha allah uu inoogu iman doonaa wejigiisa iyo daliilkiisa iyo waxaa raajixaba marka mualifku uu ka hadlayo baycu ummahaati alawlaad iibinta la iibiyo ummahaatl awlaadka macnaa addoontii ninka ilmaha u dhashay ma iibin karaa masaladaa marka laga hadlayo ee labada masale xidhiidh baa ka dhexeeya walaa an yabiica walaa yajuusu ma bannaano an yabiica inuu iibiyo xaadirun mid magaalada degani libaadin mid magaalada dabaddeeda ka yimi marka alxaadir waxaa looga jeedaa man huwa muqiimun fi lmadiina waa ka magaaladaasi ama qaryadaasi degan ayaa xaadira albaadna imaamu maalik raximah اllahu tacaala daahirka lafdiga ayuu qabsaday xadiidka anas nuhiina an yabiica xaadiru libaad wuxuuhi laabudda an yakuuna badawiyan waa inuu yahay reermiyi hadduu yahay nin magaalo kale ka yimi xadiidkan soo geli maayo buu yidhi laa yadkhulu fii hada alxadiid oo nin magaaladan degani nin magaalo kale ka yimi waxbuu iibin karaa qaryo kale ka yimi laanu ninka qaryadaa kale ka yimi ascaartiiyo waxaasi waa la socdaa imaamu ashaafici raximah اllah iyo imaamu axmed ibnu xambal waxay leeyihin albaad waxaa looga jeedaa waa man dakhala almadiinata min gayri ahliha oo qofka magaaladaasi soo galay ee ehelkeed iyo dadka deggan aan ka mid ahayn ama magaalo kale ha ka yimaado ama qaryo ama miyiba ha ka yimaadee waxaana baad markaa loogu magacaabay lannu khaalibka dadka magaalada soo gelaya wax keenaya ayaa ah dadka amiyiga ka imanaya waxaan idhahay cilladu waa waaxida waa mid qura oo cillada markaa loo diiday qof magaalada sii deganaa inuu alaabtii u iibiyo qof magaalada dibaddeeda ka yimi waa si dadkii magaalada deganaa alaabta aanay ugu qaaliyoobin waxaana taa tusinaya qowlu nabiyi calayhi asalaatu wasalaam dacu nnaasa yarzuqu allaahu bacdahum min bacdin sida muslim saxiixiisa uu ku wariyey war dadka ilaahay subxaana wa tacaala ha kala arsaaqee iska daaya buu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam laa yabiicu xaadiru libaad dacu الnaasa yarzuqu اllaahu bacdahum min bacdin marka jumladda yarzuqu اllaahu bacdahum min bacdin tacliil bay u tahay xukumkaa laa yabiicu xaadirun libaad marka waxaa loo turayaa maslaxadooda laga talinaya dadkii magaalada deganaa oo haddii qof magaalada degani alaabtii u tafaariiqeeyo oo qiimo sare uu ku iibiyo alaabtii waa ku qaaliyoobaysa taana waxaa ka siman haddii alaabtaasi uu leeyahy qof reermiyi iyo haddii uu leeyahy qof magaalo kale ka yimi iyo hadduu leeyahy qof qaryo kale ka yimi marka waa qowlka saxiixi waa qowlu shaafici wa axmed oo albaad in looga jeedo man dakhala almadiinata min hayri ahliha qofka magaalada dabadda kaga yimi ee dadka magaalada degana aan ka mid ahayn sida markaa xadiidkani uu tusinaya ayay ku tegeen akharu ahli اlcilm ahlucilmiga badankoodu mundir wuxuu yihi fakariha dalika akharu man naxfadu canhu min ahli اlcilm wmiman kariha dalika aw nahaa canhu anas bnu malik wa abu hureyra wa bnu cumar wa cumar bni cabdilcaziiz qowl kale ayaa jira oo odhanaya laa ba'sa alyowma bibayci alxaadiri lilbaad inamaa nahaa canha anabiyu fii zamanih arrintaasi waktigii rasuulka ayuunbay mamnuuc ahayd laakiin intii ka dambaysay dhibaato male waa qowlka mujaahid waana qowl markaa daciifa weeye waayo xadiidka kama muuqdaan wax takhsiis ah waa in rasuulku xukumkaa uu ku gaar yeelay wakhtigiisii qowlubukhaarina kitaabka saxiixuu inagu soo maray bukhaari xamala annahya idaa baaca lahu biujra wuxu uhi waxaanay bannaanayn ka magaalada sii deganaa kaa dabadda kaga yimi inuu wax u iibiyo haddii uu mushqaayaad ka qaadanayo a haddii aanu mushqaayaad ka qaadanahayn wuxuu soo gelayaa buuhi axaadiidii ka hadlaysay annusxu lilmuslim ee rasuulku calayhi afdal asalaatu watasliim uu tilmaamay qofka muslimkaa in daacad loo noqdo oo markaa wanaaggiisa laga taliyo iyo sida dantiisa iyo maslaxadiisa adduunye iyo diineedba ay ku jirto sida xadiidu jariir bni cabdillaah albajali wa an ansaxa likulli muslim iyo waida stansaxaka fansax lahu iyo addiinu nasiixa qulnaa liman yaa rasuula allah ilaa an qaal waliaimati almuslimiina wa caamatihim axaadiistaasi ayuu xujaystay qaar badanoo ka midana saxiixa ayuu ku keenay laakiin waxaynu leenahay axaadiida nahiyeysa an yabiica xaadirun libaad waa axaadiid khasisaysa axaadiid annasiixa alcaama axaadiida si guud uga warramaysa muslimka in loona wanaaggiisa laga taliyo waa axaadiid caama taasi axaadiidu nasiixa xadiidu nahyi can bayci alxaadiri lilbaadna waa maxay wa khaasu bi hadihi almasala masaladan ayuu ku gaar yahay waalkhaasu yaqdi cala alcaam khaaskuna meesha waa ka saaraa caamka oo dilaaladii tusintii axaadiidu nasiixa ay tusin lahayd inay bannaan tahay an yabiica xaadiru libaad min baabi nasiixa xadiidkanaa meesha ka saaray nuhiina an yabiica xaadiru libaad in kaana akhaahu aw abaahu bal waxaan leenahay sidan baabaa caynu nasiixa annasiixatu hiyo maa dallat calayhi axaadiidu nahyi can bayci alxaadiri lilbaad oo hunaaka maslaxatu caama maslaxatu khaasa maslaxada caamka waxay ku jirtaa ninka magaalada dabadda kaga yimi alaabta inuu dhakso u iibiyo qiimo jaban uu ku iibiyo doonaya in la daayo dadku ha ka faa'idaystaan caamatu naas ha ka faa'idaystaan maslaxada khaaskiina waa in isaga dantiida si gooniya loo ego qiimo qaaliya loogu iibiyo inta alaabtii laga reebo waalmaslaxatu alcaamatu muqadamatun cala almaslaxati alkhaasa maslaxada caamka ayaa laga horraysiinayaa maslaxada khaaska maslaxada caamka inay ku jirto inaan loo iibine isaga iyo dadka laysu daayo ilaahay ha kala arsaaqee xadiidkaa muslim baa tusinaya laa yabiicu xaadirun libaad dacu nnaasa yarzuqu allahu bacdahum min bacdin waxaa iyadana culimmadu ay ka hadlaan ashiraa'u lilbaad qof magaalada deganaa ma u iibin karaa qof magaalada dabaddeeda ka yimi ahlucilmiga qaarkood waxay idhahdeen ba'si kuma jiro se xasanulbasri uu yidhi ishtarii lilbadawiyi walaa tabic lahu kaa badawigaa wuxuu u baahan yahay magaalada uga soo iibi laakiin wuxuu isagu magaalada u iib keenay ha u iibinin lan nebiya lam yanha canhu bay yidhaahdeen asalku marka horeba wuxuu ahaa labaduba inay bannaan yihiin albeycu washiraa albeyc ayuunbuu rasuulku nahiyey shiraagii markaa asalkii ibaaxada ayuu ku baaqi yahay nacam laakiin saxaabiga xadiidka warinaya oo anas ibnu maalik radia allahu canhu wuxuu tilmaamay labadu inay isku mid yihiin albeycu lilbadawiyi waashiraa'u lahu in alaabtuu sitay loo iibiyo iyo in isaga alaab magaalada looga soo iibiya waa isku mid anas ibnu maalik wuxuu uhi kaana yuqaalu laa yabiicu xaadiru libaad wa hiya kelimatun jaamica buu ihi kelimatu lbayc waa kelima jaamica oo koobsanaysa macnihii baycii iyo shiraagii labadaba oo kelimaddaa labada macnoba lagu isticmaalaa fii luqati alcarab axaadiidana macnaha wa ugu soo aroortay oo rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ihi albayicaani biاlkhiyaar iyadoo albayicaani looga jeedo albaayica wاlmushtari iyo nahaa can dalika albaayica wاlmubtaac xadiidii ku saabsanaa baycu athimaari qabla buduwi salaaxiha nahaa dalika can dalika albaayica wاlmubtaac ee albaayica wاlmushtari waa kelimatu jaamica buu yihi laa yabiicu lahu shay-an alaabuu siday u iibin maayo walaa yabtaacu lahu shayan waxna u soo iibin maayo abu daawuud baa wariyey wa kariha ibnu siriin wa ibraahiim annakhaci wa qaala ibraahim ina alcaraba taqulu biclii thawban wa hiya tacni shiraa carabi waxay tidhahdaa biclii thawban iyagoo bic uga jeeda macnaa ishtari wax farqigo labada u dhexeeyaana ma jiraanoo dacu naasa yarzuqu allahu bacduhum min bacdin ayaa labada xaaladoodba shaqaynaya nahyigan markaa rasuulku uu nahiyey an yabiica xaadiru libaad taxriim buu faa'iideynaya cinda jamaahiir alculamaa laakiin taxriimkaasi shuruud buu leeyahy shuruuddii waxaa ka mid ah alcilmu biاnnahyi qofku waa inuu nahyiga og yahay oo xadiidkan uu maqlay nuhiina an yabiica xaadiru libaad iyo laa yabiicu xaadiru libaad dacu naasa yarzuqu allahu bacdahum min bacd waxaa shuruuddii ka mida oo culimo badan ay shardiyeen an yakuuna almataacu almajluub an yakuuna almataacu almajluub mima yaxtaaju mima yaxtaaju ilayh alaabtan markaa ninkan magaalada dabadda kaga yimi uu keenay waa inay tahay alaab loo baahan yahay hadday tahay alaabaan loo baahnayn inuu isagu iibiyo iyo in loo iibiyo waxba farqi samayn mayso waa culimmada qaarkood shardi ka dhigeen an yacrida alxadariyu daalika cala albadawi in kan magaalada deggan uu u tago u idhaahdo aan kuu iibiyo yacnaa bitafriqa aan kuugu iibiyo bisicrin aklaa laakiin haddii ka badawigii la soo doonto waa bannaan tahay bay yidhaahdeen laakiin waxaa dersiga bukhaariga inugu soo martay in ibnu daqiiqulciid uu yihi shardigaasi waa shardi daciifa weeyi waa shardi aan lafdiga xadiidku aanu koobsan ahayn walaa yabiicu nuhiina an yabiica xaadiru libaad lama kala qaadin idaa carada albadawiyu cala alxadari aw carada alxadariyu cala albadawi labada xaalood xadiidku ma kala qaadin waana shardi macnaha xadiidkuna aanu koobsan ahayn oo dee cillada loo diiday waa dadku inay ninkaa qiimo jaban alaabta kaga helaan marka haddii isagii alaabtii kii reer magaalka ahaa ula soo doonto oo yidhaahdo i iibi iyo hadduu kani u tago o yidhahdo aan ku iibiyo labada xaaladoodba wixii laga cararayo waa xaasil oo haddii alaabtii inay ku qaaliyo dadkii magaalada deganaa markaa shardigaasi waa shardi aan sax ahayn lannu sharطu lam yatadamanhu lafdu اlxadiid walaa macnaahu inagii halkaa markaa sheegnay faa'iide ku tacalluqda xagga dilaalaadka iyo istidlaalka waa xukun marka la sheegayo xukumkaasi waa in lafdiga deliilku uu koobsanayo amaba se lafdigiisa yaanu ku jirinba xukunkaasi waa in macnaha deliilku uu koobsanayo had iyo jeeraalena waa ta khilaafka keenta beyn alculamaa xukumkaa aan lafdiga deliilku aanu koobsan ahayn laakiin macnihiisu uu koobsanayo waayo dilaalatu almacna calى hada اlxukmi qad takunu qariiba waqad takunu mutawasita waqad takunu baciida taasaa sababu noqota markaa fuqahadu inay inay iskhilaafaan hadi waa masala muhima jidda waxaa kaloo shardiya an yakuuna albadawiyu muriida libayci اlmataac bisicri yowmiha kan badawigaa laftiisu waa inuu yahay mid marka horeba kusoo talagalay alaabtan inuu iska iibiyo oo sicirka maalinta ay marayso inuu ku iibiyo laakiin isaga laftiisu hadduu doonay inuu baroosinka u aasto oo alaabtaa intuu la fadhiisto uu tafaariiqeeyo oo qiimaha degdega qiimo aan ahayn uu ku iibiyo xaaladdaas ka xadarigii inuu iibiyo dhibaata kuma jirto waayo inuu isagu iibiyo in loo iibiyo farqi uma dhexeeya de mar hadduu muraadkiisu yahay inuu alaabtan tafaariiqeeyo qiimaha qaaligaa uu ku iibiyo ba'si kuma jiro inuu la taliyo ka xadarigahay ka badawigaah oo iyadu beyca soo geli mayso oo idhahdo war alaabtaasi intaasay maraysa ayaan lagu jabsanin walihaada ba ibnulmundir wuxuu yidhi laa ba'sa an yushiira calayh walaysat ilishaaraةu bibeyc wahuwa min anasixati lilmuslim ba'si kuma jira inuu la taliyo wuxuu u tilmaamo oo la talinta ayo ishaaradaasi dee beyc ma aha waxa la diidayna de waa beyca nuhina yabiica xaadiru libaad la talintaasina min anasiixa weeye wanaagka talinta ayay ka mid tahay qultu hada ma kaana yafcaluhu saxaabiyu jaliil jaliil jariir ibn cabdillaahi albajali waana sida uu yeeli jiray saxaabiga jariir ibn cabdillaahi albajali oo mid badawi markuu alaabta ula yimaado wuxuu odhan jiray oradoo suuqa tag anigu waan waan kuu til waan waan kula talinayaa un markaa qof kale iibsanaysaan waxaa tidhaa intaasuu yidhi iyo ka waran marka waan kula talinay waxaan ku odhanayaa ka sii ama imaa mid ka sarreeyay maraysaa ka siin markaa ishaaradu iyadoo ba'si ma laha wtanaajushu ay walaa yajuusu ma banaana atanaajushu tanaajushka waxa la dhahana ma banaana tanaajushku luq ahaan waa tanfiiru sayd oo najasha sayda baa la idhaahdaa iyadoo loo jeedo nafarahu wa ahaarahu ugaadhii buu didiyey uu kiciyey sharcanna waa aziyaadatu fi thamani silca miman laa yuriidu shiraa'ah liyaqaca hayrahu hayruhu fiiha aziyaadatu fii thamani silca alaabta thamankeedii waa inuu ziyaadiyo kor uu qaado miman laa yuriidu shiraa'ah mid aan doonahayn inuu iibsado liyaqaca hayruhu fiihaa sidada kale ay ugu dagmaan ay yidhaahdaan wallaahi alaabtaa qiimo badan baa lagu baayacay oo intaa inaan siisto way istaahishaa marka maxaa najshi loo yidhi arrintaa macnihii luqawiga ah oo ah tanfiiru sayd wa ihaaratuhu xaggay xidhiidh ka leeyihin waxay xidhiidh ka leeyihiin lianna naajisha yuhiiru ragbata fi silca kan isagoon doonahayn inuu iibsado qiimaheeda ziyaadinaya dadkii kaluu ku kicinayaa sida kaasi ugaadha uu u kiciyo u didiyo dadkii kaluu ku didinayaa oo uu ku kicinayaa alaabtaasi inay jeclaadaan oo ay iibsadaan walihaada baa najshi la yidhi nahyiga ku soo aroorayna dee waa macluum xadiid cabdillaahi bni cumar ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam nahaa can inaj walaa tanaajashuuna rasuulku u yidhi calayhi الsalaatu wasalaam najshiga waxaa la yidhaahdaa yaqacu bimuwaaطa'ati اlbaayic fayashtarikaani fi اlm waxaa dhici karta kan qiimaha dallacayeen iibsanahayn iyo kii alaabta iibinaya arrintaa inay isku soo waafaqeen idhahduu dadku markaa iga iibsanayaan qiimo saroon igu baayac waxaa tiha aniga intaa maad iga siin labadooduba markaa dembiga oo wada wadaagayaan ishtarikaani fi limi liannahum tacaawanu cala alimi waalcudwaan xumaan bay isu kaalmaysteen wayaqacu dalika bigayri cilmi lbaayici waxaa kaloo arrintaasi ay dhacdaa qofkii alaabta iibinayay isagoon ogeynba oo ninkanun faduuliyaa u geysay inuu alaabtii qiimaheedii dallaco isagoon iibsanahayn si dadku ay u jeclaadaan wayakhtasu bidalika annaajishu markaa dembiga yaa la gaara kii alaabta iibinayay haddaanu arrintaa ku waafaqsanayn aanu ogeynba waxaa la gaara kan qiimaha dallacaya ayaa la gaara waqad yakhtasu bihi albaayic waxaaba dhici karta annaajish inuu noqdo qofka baayica ah ee alaabta iibinayay laftiisu oo siduu baayici naajishna u noqonaya idaa akhbara biannahu ishtaraa silcatahu biakthar mima ishtaraaha bihi liyagura gayrahu bidalika oo baayici wuxuu ku noqon karaa naajish haddii alaabta intii laga soo siiyey in ka badan dadka ugu sheegay inuu soo siistay waa naajish tusaalahaan waxay ku yidhaahdeen war alaabta labaatan iga sii i labaatanaa anigaba afartan laiga soo siiyey maan iskhasaariya afartanna lagama soo siin ee tusaalahaan waxaa laga soo siiyey shan iyo labaatan ama soddon baa laga soo siiyey qofkii alaabta iibsanayey qofkii iibinayay markuu dha afartan baa laiga soo siiyey waxaa macluumoo dadka ku beeran dee qofka lama khasaariyo wuxuunbaa loo ogolaadaa loo saaraa muxuu ku odhanayaa waaye dee bal labiyo afartan iga sii ama saddexiyo afartan wax adiguna dee aanad ku khasaarayn ood wax kaga cunayso anigana dee qiimo jabanii ah marka qiimaha sare uu ku sheegay in laga soo siiyey wuxuu sabab u noqonayaa inay dadku qiimo sare ku iibsadaan iyagoo isla mar haddii raasamaalkii galaba intaa uu taagan yahay kolley intaa wax ka yar ku heli maysaan markaa baayica laftiisii baa halkan maxaya naajisha waqad yakhtasu binnajshi albaayicu idaa akhbara biannahu ishtara silcata biakthara mima ishtaraaha nacam liyagura gayrahu bidalik waxay marka ahlucilmigu ka hadlaan maa xukmu اlbeyc aladi xasala fiihi الnajshu baycii najshigu uu galay annajshu uu galay xukumkiisu waa maxay hal yasixu am laa yasixu ma ansaxaya mise ansixi maayo bukhaari saxiixiisa waxaynugu soo martay inuu markaa u baabaystay beycaas inaanu ansaxayn baabu najshi markuu yihi wuxuuhi waman qaala laa yajuusu dalika albeyc iyo cidda tidhi beycaasi ansixi maayo waana qowl ay ku tageen طaa'ifatu min ahli اlxadiid waana qowlu daahiriya wa riwaayaة can malik wahuwa almashhuuru cinda alxanaabila ida kaana bimuwaaطa'ati اlbaayic aw suncati sancatihi xanaabiladana saasaa agtooda caana haddii baayica iyo naajishku ay iswaafaqsan yihin ay ku ballameen ama isaguba uu samaynayo laakiin qowlka saxiixu wuxuu yahay jamaahiirtu ay ku tageen akharu ahli lcilmi inuu beycaasi ansaxayo maca alihmi qofkii najshiga sameeyey waa dembaabayaa laakiin iibka waa ansaxayaa waqowl lakhar ana naajisha caasin wاlbaycu jaa-ishu liأna الnajsha غayra اlbayc waayo annajshu iyo albeyc labay kala yihiin soo ma waa dee khalad qof uu galay qabla اlbayc taanu iibkii baanu dhicin soo ma idaa waqaca albeycu bacda dalika bishuruuطi haddii beycu intaa dibad u dhaco isagoo shuruudiisii dhamaystirtay dee lam yunha can اlbeyc beycan lama nahyin limaada yakunu faasida muxuu faasid u noqonaya ila nahyigu beyca kumuu dhicina muxuu ku dhacay annaj najshiguna wax ka horeeyaba bayci ka horeeya saasuu le ibnu mundir fi lawsat waana qowl shaafici raximah اllah faman najasha fahuwa caasim binnajshi ayuu hi shaafici najshi qofka sameeya caasi buu arrintaa ku noqonaya in kaana caaliman binahyi wاlbaycu jaa'izu laa yufsiduhu macsiyatu rajuli najasha calayhi baycina waa jaa'is oo nin macsiyada najshiga laydhaa sameeyey oo shay iibka ka baxsana dee iibku ku buri maayo laakiin sida saxiixa khiyaar buu yeelanayaa qofka najsigaasi uu ku dhacay oo haddii uu ogaado alaabtaasi qiimaha loogu sheegay inaan la soo siin raasamaal ahaan amaba se ninkani qiimahan uu ku baayacayay mid suuqaba ka jira inaanu ahayn ujeeddadiisu ahayd dadka inuu ku daga uun khiyaar buu u leeyahay iibkaasi inuu ka noqdo ee waa noocun min alqubni weey qofkaasi waxa weeyaan waa lagu dagay alaabta waana almashhuur cinda almaalikiya wa huwa qowl alxanafiya inuu khiyaar waxa weeyaan uu leeyahy oo iibkaa uu ka noqon karo man nujisha calayh najsiga lagu sameeyo waalbaycu cala albayc ay walaa yajuusu ma banaana albaycu iibkii cala albayci iibka laga dulgelinayay oo sidee baa albaycu cala albaycu ku dhici karaa iib horaa jira weyaan macnaheed iska ilaali oo labada qofoo weli aan waxooga kala iibsan lama odhanayo waa albaycu cala albayc iib horaa jiray hunaaka baycun qad incaqad iib guntame baa jiray iibkii guntama ee horu dhacay ayaa mid kale laga dulgelinaya kayfa dalik say taas suurtagal ku waxay taasi ku suurtogelaysaa idaa kaana fii zamani alkhiyaar labadii qofa wax kala iibsaday ayaa waxa ay ku jiraan muddadii khiyaarka loo ogolaa mid waliba ikhtiyaarka u lahaa iibka inuu ka noqdo oo tusaale ahaan dee khiyaarulmajliskii bay muddadiisii ku jiraan oo alaabtii waa kala iibsadeen oo iibkii waa go-ay laakiin weli may kala tegin soo mid waliba ikhtiyaar uma le iibkaa inuu ka noqdo albaycaani bilkhiyaar maa lam yatafaraqa mid baa markaa u imanaya labada midkood baayicii buu imanaya mushtarigii markaasoo odhan iibkan ka noqo anaa mid ka fiican kuu haye sidaasuu ku imanaya albeycu cala albeyc ama khiyaaru shardi baa jiray dee in muddo alaabtan uu iska soo eego ayuu u shardiyey midkood ama labooda waa shaardisteen intaa muddatulkhiyaarka ama zamanulkhiyaarka ay ku jiraanbu mid kale u imanaya markaasuu odhanaya iibkan ka noqo anaa mid ka fiican ku haye saasay ku noqonaysaa albaycu cala albeyc laakiin labada qof weli aan waxba kala iibsan albeycu cala albeyc ma dhici karo ee waxaa dhici kara asawmu cala asawm isna aynu ka hadli doono albaycu cala albayc isagana rasuulka calayhi salaatu wasalaam nahiyey xadiidu abi hurayra saxiix bukhaari wa muslim naha rasuul lah an yabiica xaadiru libaad walaa tanaajashu buu yihi walaa yabiicu rajulu calaa bayci akhiih walaa yakhطubu calaa khibati akhiih walaa tasأl marأatu طalaaqa ukhtiha litakfaa ma fii inaa'iha haddii isagu iskii uuga noqdo wax waad ka iibin kartaa qofkii oo aduu ka noqoshada aanad sabab u ahayn imaamu النasaaئي wuxu uhi laa yabiicu الrajulu calىa bayci akhiih xadiidka imaamu nasaئي uu wariyey wuxu uhi rasuulku laa yabiicu الrajulu calىa bayci akhiih xataa yabtaaca aw yadara saxiixu اljaamic ayaanu ku keenay sheikhu اlalbani waxaa albeyc calى اlbeyc lamida asawm calى الsawm oo ah in qofkii oo baayacaya lagu dul baayaco waxaa u daliila xadiidu abi hurayra fi kitaab ilashri buu ku keenay bukhaari wa an yastaama rajula calaa sawmi akhiih laakiin goormuu asawmu calaa sawm xaaraan wa maxaluhu bacda istiqraari اthaman rukuni axadihimaa ilى alaakhar waa markay labada qof qiimi isla meel dhigaan weliba ay kala ibsan laakiin qiimiba isla meel dhigaan mid walibana waxa uu markaa raalli ku noqdo inuu shaygan kan uu ka iibiyo kanna inuu ka iibsadaabuu raalli ku noqdo laakiin haddaanay heerkaa isla gaadhin oo istiqraaru thaman iyo rukuunu axadihimaa ila alaakhar aanay dhicin oo dee la isbaayacayo un nin baa baayacaya ole imsaad iga siinaysaa khamiiskaa markaasaa wuxuu leey waxaan kaa siinayaa toban doolar armee sideed iga sii kaa siin maayo halkaasaa la isla maraya lam yastaqira sanad qiimihii lama fadhiisin walam yarkan axaduma ila alaakhar markaa bil itifaaq way banaan tahay inuu mid kalena baayaco de alaabtu meesha iib bay u taallaa ninkani mana iibsan inuu iibsadona islamay meel dhigin kii iibinayay oo iskumay waafaqin taas iyadu bil itifaaq waa banaantay sida ibnu cabdilbar uu tilmaamay wakadalika ibnu lmundir laakiin asoomu cala soom qofkii alaabtii baayacaya in lagu dul baayaca waxaanay banaanayn ida istaqara athaman warakana axaduhumaa ila alaakhr tusaalahaan jagaa la kala iibsanaya waxaad ogtahay inay qofkii iibinaya qola ay ka baayacday laakiin weli waxba islamay meel dhigin inaad adiguna aad ka baayacdo aad tidhaahdo iga iibi hada jaa-is laakiin markay qiimihii isla meel dhigaan idhaa intaasaanu idinka siinayna waayo waanu siisan doonaa weli may iibsan laakiin qiimi bay isla meel dhigeen warakana axaduhumaa ila alaakhar markaasaanay banaanayn asawmu cala asawm bisiin nacam haddaba idaa baaca calaa bayci akhiihi xukunku talow muxuu noqonayaa haddii uu yidhaahdo isagoo fii zamani alkhiyaar ku jira anaa alaabtan kaa iibsanaya ama kaa iibinayo qiimaha hore mid ka wanaagsan kaaga iibinaya ama alaabta mid ka wanaagsan baan kaa iibinaya ka noqo iibkaa hore iibkaa dambe xukunkiisu muxuu noqonayaa ee albaayicu cala albayci alawal uu sameeyey jamaahiir ulculamaa waxa dha iibku waa ansaxaya laakiin isaga ayuunbaa mid dembaabay noqonaya nacam isaga ayuunbaa mid dembaabay noqonaya almaalikiya walxanaabila laba riwaayadood baa lagu soo wariyaa lamada madhaba waa inuu faasid yahay waana se ahlu daahir ay ku tageen qowlka markaa jamaahiirta ayaana aada moodaa inuu saxiix yahay wa talaqi rukbaane wayaxrumu waxaa kaloo xaaraana talaqi rukbaan arukbaan waa jamcu raakibin waxaana rukbaan halkan looga jeedaa man yajlibuuna asilcata ila albalad min khaarijiha waa dadka magaalada alaabta keenaya ee magaalada meel ka baxsan alaabta ka keenaya ama suuqii magaalada meel ka baxsan maraya walow alaabta magaalada lafteeda un ha ka keenaane waxaana loo jamciya laanno sida khaalibkaa dee dadka safarka waa isa soo raacaanoo qofku isagoo kelidiiya safar magaalada kuma yimaado walihaada baa loo jamciyey laakiin raakibka waaxidkaa iyo rukbaanka haddii mid qudhow yahay qofka alaabta dabadda ka keenay iyo haddii ay jamac yihiin waa isku mid marka wayaxrum waxaa xaaraana ama walaa yajuusu ma banaano talaqi rukbaan dadkii safarka ahaa ee alaabta dabadda ka keenay in laga hor tagaa ma bannaana oo maxay looga hor tago lilbayc aw ishiraa si wax looga iibsado amaba se looga iibiyo iyagoo weli suuqii aan soo gaadhin ilaa goormaanay ka hortaggaasi aanu bannaanayn ilaa ay suuqa soo gaadhayaan suuqa weliba alaabta ay sidaan lagu iibiyo ilaa aswaaqdii baa kala duwane oo talaqigu maaha inuu khaarij ulmadiina uun magaalada meesha ka baxsan uun in lagaga hortago inaan la oggolayn ee haddii magaalada meel ka baxsan lagaga hortago iyo haddii magaalada gudaheeda lagaga hortago mar haddii alaabtaasi suuqii lagu iibinaya aanay soo gaadhin ha nahyigani waa shamlisanaya oo ma banaano ka hortagga noocaasi waxaa u daliila xadiid ibnu cumar laa yabiicu bacdukum calaa bacdin walaa talaqaw silaca alaabtii ha ka hortegiina xataa yuhbata biha ila suuq sawaab albukhaari wakadalika muslim ilaa suuqa lasoo loola soo dhaadhacayo suuqii alaabtaa lagu iibinayo lasoo gaadhsiinayo marka xagga min jihati waxa weeyaan aljaalib xad ma laha laakiin min jihati waxa weeyaan almushtari inta aan loo ogolayn waa ilaa alaabtu suuqa ay soo gaadhayso nacam mar hadday suuqa soo gaadho walow darafka suuqa ha soo gaadhee waxa weeyaan waa waa laga iibsan karaa suuqa bartankiisa inuu keenaa shardi maaha mar haddii suuqii alaabtaasi lagu iibinaya ay soo gaadho walow acla suuq baa soo gaadheen marka waa bannaanta in laga iibsada waxaana u daliila xadiid ibnu cumar kunaa natalaqa rukbaan fanashtarii minhum aطacaam wanahaana الnabiyu an nabiicahu fanashtarii minhum aلطacaam fanahaana الnabiyu an nabiicahu xatىa yabluga bihi suuqa aلطacaam rawahu الbukhaari wa muslim wa qaala cabdullahi bnu cumar kaanuu yatabayacuuna aطacaam fi acla suuq waxay raashinka ku kala iibsan jireen suuqa halka u sarraysa macanaa darafkiisa fayabiicuunahu fii makaani fanahahum rasuulu llaahi an yabiicuuhu fii makaani xataa yanquluu rawaha albukhaari markaa taa rasuulu kama nahiyin laakiin wuxuu ka nahiyoon halkii ay ku iibsadeen inay ku iibiyaan ilaa ay halkaa ay ku iibsadeen ay ka rarayaan nacam sida marka axaadiidaasi ay tilmaantay bay jamaahiirulculamaa ku tegay inaan laga hortegahayn laakiin nahyigaasi hada nahyu laa yaqtadii buطlaana albeyc iibkaasi buri maayo oo haddii ninku uu xadiidkaa khilaafo oo alaabtii weli suuqeedii aan la soo gaadhsiin uu iibsado iibkaasi waa ansaxaya maca alid xadiidku khilaafay wuu ku dambaabaya laakiin iibku waa ansaxaya waxaana u daliila iibku inuu ansaxayo jacalu nabiy calayhi الsalaatu wasalaam alkhiyaara lilbaayic kii alaabta iibiyee suuq iyadoon soo gaadhin laga iibsaday rasuulku wuxuu u yeelay ikhtiyaar markuu suuqa soo gaadho soo ma hadduu arko annahu gubid in alaabtaa lagu khiyaameeyey oo qiimihii magaalada ay ka taagnayd mid ka yar laga siistay nacam waalkhiyaaru farcun can sixati albayc haddaanu iibku ansixinba khiyaar looma yeeleene dee iibkaasi waa mid baadilo in lagu kala noqdo ay waajib tahay buu noqon laha lakiin mar haddii khiyaar la siiyo la yihi sidaana waa ku dayn karaa kii alaabta suuqa banaankiisa lagaga iibsaday waana ka noqon karaa idaa araa annahu qubid hadduu arka in la khiyaameeyey taasi waxay daliil u tahay iibkaasi inuu yahay mid ansaxay taana waxayna tusinaya xadiidka muslim wariyey laa talaqaw ljalaba waman talaqaaha faاshtaraa minhu faida ataa sayiduhu suuqa fahuwa bilkhiyaar qofkii laga hortegay alaabtii laga iibsaday suuqa markuu soo gaadho ikhtiyaar buu u leeyay iibka inuu sidiisa u daayayo inuu ka noqdo hadduu iibku buray ikhtiyaar meesha ma oolaadeena maxaa la odhan laha waa beyc baaile halagu kala noqdaa la odhan laha walihaada ba wuxu ihi ashaafici man talaqaahu faqad asaa qofka ka hortegey xumaan buu sameeyey xadiidkii buu khilaafay wa saaxibu silcati biاlkhiyaar qaala ibn lmundir wabixadiidi rasuuli illaahi aquul sidaa xadiidku uu tusiyey oo aynu khiyaar leeyahay taasoo calaamado iibkaasi inuu ansaxay saasaan ana ku tegayaa buuhi nacam markaa sida raajixana wuxuu khiyaar yeelanayaa idaa calima annahu qubid hadduu arka in iibka lagala hor yimi lagu khiyaameeyey walixtikaaru ay walaa yajuusu ma banaana alixtikaaruna ma banaana ixtikaarka waxaa la idhaahdo oo imsaaku الطacaami aw gayrihi can اlbayc imsaaku الطacaami aw gayrihi عن البيع وانتظار الغلاء امساك الطعام أو غير عن البيع raashinkii ama alaabtii kalaba waa sida raajixa imaamu أحmed baa raashink raashinka markaa ku gaar yeelay lakiin sida raajixa alaabto dhami waa isku mid waxaaba dhici karta alaabaan raashinaha in raashinka looga baahi bato waa imsaaku الطacaami can اlbayc aw غayri raashinkii ama alaab kale ayaa qofka iibkii ka joojinaya intidaaru lghalaa waxaanuu sugayaa intay qaaliyoobayso maca alistiqnaa'i canhu isagoo isagu ka maarmay oo markaa alaabtan uma xajizin oo uma xidhin baahi isagu u qabo oo haddii baahidiisa gaarka awgeed alaabta uu iibka uga daayo oo iska haysto dee waa bannaan tahay oo tusaalahaan uu u dhigto dee inuu cuno kaana النabiyu عalayه الصalaaةu wasalaam yaxtakiru طacaama ahlihi yanaa sana raashinka reerkiisa sanad buu rasuulku alayh الsalaatu wasalaam uu dhigi jiray maca alistiqnaa'i can waxaajaة الnaas ilay dadkiina way u baahanye oo alaabtii haddaanay dadku baahiba u qabin oo qofku uu iska dhigo idhaahdo iminka iibin maayo taasina ixtikaarka la nahiyey noqon mayso marka ixtikaarku waa kaa rasuulkaana calayhi الsalaatu wasalaam nahiyey laa yaxtakiru ilaa khaaطi qof markaa dembaabay alkhaaطi waa alwaaqic fi اlkhaطa'i camdan oo mukti iyo khaaطi farqi baa udhexeeya mukti waa qofka khaladka ku dhacay isagoo nu cabdiyin khaaطina waa man waqaca fi اlإثmi can camdin waa ka waxaa dembiga ogaan ugu dhacay nacam axaadiid kalena waa ku soo aroorto waciid adag xambaarsan in ninkaa uu ku dhacayo junuun aw judaam waali ama judaam inuu ku dhacayo oo adduunyadaba lagu ciqaabayo ixtikaarka waxa weeyaan sameeya saxaabadana waa ka sugnaaday annahyu can ilixtikaar cuثmaan iyo cabdullaahi bni cumar iyo cali bn abi aalib cali bn abi aalib nin alaab ixtikaar ku sameeye uu ka gubeyba ibn abi shayba markaa aahaarta musanafkiisa ku wariyey nacam sida saxiixaana alaabtoo dhami waa isku mid kulu ma adara bالsuuq yumnacu yanaa man yaxtakiruhu shay kasta oo xidhitaanka iibka laga xidhay iibka loo diiday uu suuqii raad ku yeelanayo shayga haddii baahi iyadoo loo qabo iibka laga xidho iyo suuqii raad weyn ba arrintaas ku yeelanaysa alaabtii aad bay u qaaliyoobeysa qofka aswaaqu lmuslimiin soo gala niyeysta inuu alaab qaaliyeeyo oo kor uu qaadana waciid ama goodi adag buu u sheegay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam waay wtasciiru ay walaa yajuusu ma banaana atasciiru ma banaana tasciirku luqa ahaan waa waa taqdiir thaman الsilca ama taqdiir الsicr sicirka ashyaada lagu iibinaya in la qadaro la xadeeyo isilaaxana waa taqdiir الsulطaani aw naa'ibuhu linnaasi sicra تقدير السلطان أو نائبه للناس سعرا وإجباarهم على التباayع بmا qadرh waa سuلطاanka xاakمka ama عidda isaga u shaqaysaa ee naaئبka ka ahi inay dadka u qadaraan u xadeeyaan sicr ay kuna khasbaan inay kaasu wax ku kala iibsadaan wa تqديr السلطان أو naaئبه للناaس سعرا وإجباarهم عlى التباayع بma qadرh شheeku inaanu banaanayn buu sheegay وlaa يجuز الاحtikاar التصعيir waxaynu leyna marka alأsل فيه wa التaxrيib xaaصl a تasعيirku inuu xaaraan yahay waayo shuruuda beyca maxaa ka mid ahaa ataraadi in baayaca iibiyaha iyo mushtariguba oo iibsadahay raalli iibkanay ku yihiin tasciirku markaa taasuu meesha ka saaraya qofkii marka la dhaha intaa wax ka badan kuma iibin kartid isagoon raalli aan ku ahayn oo doonayay inuu intaa in ka badan uu ku iibiyo ayuu ku khasbanaanaya isagoo amarkaa dawladda dee u hoggaansamaya marka taraadigii beyca loo shardiyey ee lagu sheegay fii qowlihi tacaala ilaa an takuna tijaarata can taraad rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam yuhi inama albeycu can taraad tasciirku taasuu meesha ka saaraya rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waa nahiyey xadiidu anas bn malik qaala annaasu yaa rasuula allah hala sicru fasacir lana sicirkii baa qaaliyoobey rasuulka ilaahay ow noo sicir u dejiya ashyaada iyo alaabta aan la dhaafin karin faqaala rasuulu llaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay wuxu uhi ina allah huwa lmusacir ilaahay baa ashyaada sicirka u dejiya dadka haddaad maanta weydiiso war horta alaabtan intan la siinayo xaggee lagu soo shiray ee sicirka lagu soo dejiyey laa axada yukhbiruka bidalik asbaab waa yeelan kartaa laakiin inta badan waa shay iska socda oo min allaahida ka socda alqaabid albaasit araasiq وإني لأrجو أن ألقى الله وليس أحد miنكم يطاaلبني بمظلمة في dم وalaa maal إلahay baa أشhyada sicirka u sameeya إلaahay baa سuبحaنه وتaعaaلى waxna qabta waxna fidiya أرزاaqdana bixiya waxaana rajaynaya inan ilaahay la kulmo iyadoo qof idinka idinka midi aanu ii sheeganahayn dhiig aan ka dulmiyey ama maal aan ka dulmiyey marka rasuulku waa diidey inuu waxa weeyaan sameeyo tasciir oo ashyaada markaa sicir uu dejiyo iyadoo weliba khalaa u jiray marka xadiidkaasina wuxuu tusinaya laslu fiihi inuu yahay ataxriim tasciirka waxa la dhahdo laakiin iyadoo asalku uu sidaa yahay waxaanu leenahay tasciirku asbaab buu leeyihi sababtiisu dee waa khalaaga inta badan ashyaadii oo qaaliyooday haddii shayga markaa qaaliyowga uu qaaliyoobay laa sunca walaa asaaba lilaadamiyi fii aan qofkan bani aadamka ee taajirka ee ganacsadiya haddaanu sabab ku lahayn iyo farsamo toona ee khalaagani uu yahay mid min allahi iyo subxaana wa tacaala asbaabdee markaa khafiya waa yeelan karaa sida dunuubtii aathaamtii dembiyadii dadku ay gelayeen xaaladdaa weyaan xaaladda uu rasuulku tasciirka diiday oo sicirkii baa qaaliyoobay tujaartu may qaaliyeene waa qaaliyoobay waxay sababtu noqon kartaa alaabtii oo cardigeedii ama iibkeenkeedu uu yaraaday ama mawsimkii alaabtaasi waktigii alaabtaasi ee magaalada soo geli jirtay ayaa la dhaafay marka wax yar baa ku hadhay walaa shaka idaa qala alcardu kahura aطalabu wagala asicru haddii alaabtii suuqa la keenaya ay yaraato dalabkii baa badanaya dalabku markuu batana alaabta way qaaliyoobaysa marka xaaladdaa tasciir lama ogola laakiin ida kaana sabab اlghalaa jeshac atujaar haddii qaaliyowga alaabtu ay qaaliyo sababteedu ay tahay qaraaca la-aan ku dhacday nimanka la dhaha tujaarta oo alaabta iyagoo ka faa'iidaya ay ogaan u qaaliyeynayaan waxay ku iibinayaan yubaaliguuna fi lqiimati mubaalaga kabiira oo iska muuqata alaabta qiimaheedii bay aad kor ugu qaadayaan way qaaliyeynayaan iyagaa markaa sabab u noqday khalaaga sabab daahir oo muuqata dadkiina alaabtii bay u baahan yihiin xaaladdaasi xaakimka muslimkaa waxaa u bannaan inuu nimankaa sicir u gooyo tujaarta odhaa intaa kama badin kartaan waayo leanna hada waa munkar waxa ay samaynayaan waa maxay waa munkar weeye oo qofku inuu baashiro ama sabab u noqdo khalaa alascaar ascaartiina muslimiinta ku qaaliyowdo sicir barar u dhacaa ma banaana bal waa min alkabaa'ir dembiyada waaweyn ba arrintaasi ka mid markaa qofka kabiiradaa irtikaabaya in laga nahiyaa dee waa waajib xaakimku uu ka reebo walihaada wuxu uhi shaikh lislaam ibnu taymiya ina liwaliyi اlamri an yukriha الnaasa calىa bayci maa cindahum biqiimati اlmihli cinda daruurati الnaasi ilayh مثل من, مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة فإنه يجبر على بيع على الناس بقيمة المثل مجموع الفتاوى مجلد كستيدي لواتنات رسالة الحسبة وكقور من شيخ الإسلام ابن تيمية مجلد كاكو نحدا بعد هي مسألة داسية كتاب الله ابن القيم لفتي كتاب كيسا طرق الحك الحكمية لا يرى طرق الحكمية أيوة مسألة آدو كقهر ولبدل البو كان ابن القيم in qofka alaabtiisii qiima aanu isagu doonahayn inuu ku iibiyo lagu khasbi karo haddii sidaasi maslaxadu ay ku jirto darar iyo dhibaatana sidaasi ay ku suuleyso wuxuu keenay xadiidkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi man actaqa shirkan lahu fii cabdin fakaana lahu min almaali maa yablugu hamana alcabdi quima caleyh qiimata cadli alxadiidu fi saxiixayn qofka qeyb addoon uu ku lahaa xoreeya qayb qaybtii uu ku lahaa addoonkan ayuu xoreeyey addoonkii waxa weeyaan waxaa dhacaysa in siraayat alcidqi fiih in cidqiga ama xoreyntaasi ay ku fido oo ay wada gaadho marka ninkan hadduu xoolo leeyahay ninkan addoonka qaybtii uu ku lahaa xoreeyey qaybtii kale ayaa la qiimeynaya qiimata cadlin nacam oo ninkii kale la lahaabaa isagu inuu siiyo qiimahaasi ayaa lagu khasbaya marka dee la odhan maayo ninkan isaga ikhtiyaar lahoo intuu doonaya ha ku iibsado xoreyntii waa ku wada waajibtay mar hadduu qayb ka mida xoreeyey laakiin isagu qaybtaa kale intuu doonaya ninkan ha ka siista la odhan maayo bal waa loo qadaray soo ma arkeysa qiimata cadli marka ibn اlqayim wuxuu leeyahy haddii ida kana hada fi cidqi waxa weeyaan alcabd wuxuu leeyay ibn اlqayim haddii taasi ay tahay addoon la xoreynayo ninkii addoonka qeybtiisii xoreeyey ayaa qeybtii kalena loo qiimeynaya intuu isagu doonayo ka bixin maaye deetana waxaa lagu qiimeeyaa la siinaya ninkii qaybta kala lahaa addoonkina saasuu ku wada xoroobaya maxaad umalaynaysaa waxyaabaha baahida loo qabaa ay ka badan tahay dararka iyo dhibaatada ka dhalanayaana uu ka weyn yahay marka huwa xaqiiqatu tasciir buu yihi waxa xadiidkaasi uu tusinaya waa tasciirka laftiisii marka tasciirka markay xaaja keento maslaxadii caamkahayd ay ku xidhan tahay oo dad waxa weeyaan ogaab wixii u qaaliyeynaya dee laga celinaya qaaliyeynta shaygiina dadka ay u baahan yihiin inuu jaa-is yahay bay aimadaasi ku tageen minhum imaamu malik raximah llah yanaa qablahu imaamu malik baa sidaa yidhi ale imaamu malik wuxuu ka hadlay cagsiga ayuu ka hadlay oo nin baa alaabtii wuxuu ku iibinayaa tanaynu ka hadalna waa kii qaaliyeynayey mid jebinaya baa jira waadee jaraale waxay dhacdaa marka tujaarta ama ganacsadu ay ganacsatadu ay tartamayaan oo alaabteedu alaabtiibuu qiimaheedii aada u jebinaya dhulka ayuu dhigaya wuxuu leey waxaan doonaya inaan kuwaa kale suuqa ka saaro hada laa yajuus arrinta noocaasi waxay koobsanaysaa awalan xasad wuxuu ka xun yahay qofkan kale isaguna suuqa ka macaashaya xasadkuna waa dembu ibliis waa dembigii ibliis wax bannaan maaha waxaa kaloo ay koobsanaysaa idaacat ulmaal oo qofkani xoolihiisii buu dee khasaarinaya si fulaan min annaas suuqa uga saaro waxaa kaloo arrintaasi ay koobsanaysaa adiyat lmuslimiin muslim buu dhibayaa oo uu dee tijaaradiisi iyo ganacsigiisii baabiinaya oo inuu khasaaro sabab uu ugu noqonayaa walihaada qofka waxaa samaynaya imaamu malik raximah llahu tacaala wuxuu yidhi waxa weeyaan isagana imaamku wuu ka qabanayaa oo sicir buu dejinaya uu ku odhay sicirka wax keer kuma iibin karti markaa tasciirka waxaa sabab u noqon kara qaaliyeenta waxaa kaloo sabab u noqon kara jebinta khasaaraha iyo dhibaatada keenaysa wayajibu waxaa waajib wadcu ljawaaix jawaaixdii in la dejiyo kana waa jamcu jaa-ix macnaheeduna waxa weeyaan jaa-ixada an yashtariya hamarata shiraءan صaxiixa aljawaaix waxaa looga jeedaa ma yusiibu hamara ma yusiibu aلthamara min bardin aw xarin aw riixin aw caahatin aw gayra dalik mima yufsiduha jaa-ixada waxaa looga jeedaa waxaa midhaha ku dhaca oo kulayla ama qabowa ama dabayla ama xayawaan cuno ah ama caaha iyo musiibo kaloo ku dhacda ah taasoo midhaha kharibaysa taasaa jaayaxa la ydhahda masalada markaa suuradeedu waxa weeyaan an yashtariya hamarata shiraan صaxiixa nin baa midhihii iibsaday iib saxa wakhala albaayicu baynahaa wa bayna almushtarii ninkii midhaha iibiyeyna wuu u kala baxay midhihii iyo ninkii iibsaday ma asaabati hamarata jaa'ixa tana midhihii oo weli aanu la wareegin mushtarigii oo yaalla cinda albaayic kii waxa weeyaan iibiyey ayaa musiiba ku dhacday jaayixa ku dhacday waa gubteen oo kulayl baa gubay ama qabow baa gubay labadu waa gubaan midhaha ama bahal baa ku dhashay ama daad baa qaaday ama dabayl baa baabiisay fii damaani man yakuun midhahaas yay ka baaba'een kii iibiye weli aan lagala wareegin mise kii iibsadee weli aan la wareegin iyadoo cidina aanay ka celinahayn keebay ka baaba'een sheekhu wuxuu yihi wayajib wadcu اljawaayix macnaheed waxa weeya waxay ka baabeen kii baayic ahaa oo ma banaana midhaha lacagtii qofka uu ka siiyey inuu ka qaato hadduu ka qaatayna waa inuu celiyo iyadoo weli aan lagala wareegin oo fii damaanihi ay yihiin ayay midhahaasi baabeen xadiidu markaa jaabir bn cabdillaahi saxiixi muslim ayaana u daliila rasuulku wuxu uhi low bicta min akiika hamaran haddaad walaalkaa midha ka ibiso fa asaabathu jaa'ixa musiiba ay ku dhacda samaawiya falaa yaxilu laka an taakuda an taakuda minhu shayan xalaal kuumaa inaad wax ka qaadato ay min hamani hada tamar waxaasoo ka mida hamankii ama lacagtii aad ka sisay midhaha bima taakudu maala akhiika bigayri xaqi ila lacagtan midhahanuu kuu kaaga bedelanayay soo ma midhihiina agtaada ku baabeen maxaad xoolihiisa ku qaadanaysa xadiidka daahirkiisa waxaa qaatay imaamu axmed yجب وضع الجاح وأbو عuبayd وجaماعة من أهل الحadيiث waana siduu اkhtiyaaray iبن المنdir في الأwسط wuxuu yihi وlaa يجuز تarku ma sana رasuul الlah ma banaana arin uu rasuulku jideeyu xukumay in laga tago rasuulkuna wuxuu xukumay waa taa xadiidka ku cad إlا لsunaة miثlihaa أو إجmاaعi suno lamida n xagga sunanimada xadiidnimada oo laakiin dee ka xoog badanoo ka rajaxanun baa looga tegi karaa aw ijmaaca fana falaa naclamu sunata caaradat hadihi suna walaa ajmaca ahlu lcilmi cala alqowli bikhilaafi xadiidi jaabir xadiid kale uu xadiidkan jaabir ka hor yimi oo sidaa masalada u dhigay si ka duwan u dhigay ma hayno nacam ijmaacna ma jiro oo culimadu iskumay waafaqin sidaa xadiidu jaabir uu tusiyey si khilaafsan nacam culimada qaarna waxay yidhaahdeen xadiidkay bushiyeen laakiin ma salima lahum hada اlictiraad ictiraadka noocaasi uma badbaadin ee waa lagu radiyey culimada qaarna way awiileeno waxay yidhaahdeen wa idaa baaca hamara qabla budu'i salaaxiha markan la odhanayo midho waxay ka baaba'een kii iibiyey waa hadduu midhaha iibiyey iyagoo weli aan bislaan taana waa la radiyo waxaa lagu radiyo oo la yidhi hadduu midhaha iibiyo iyagoon bislaan dee taas kaasi bayc maaha sharcan soo maha shareecadu kaa iibuma ictiraafsana xadiidkana dee rasuulku bayc buu ku sheego muxuu ihi low bicta min akhiika oo bayc saxa inuu yahay buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka markhaati kacay oo haddii midhaha la iibiyey qabla budu'i salaaxia iibkaa mar walba in laga noqdaabay noqon lahay imikana iibka waxaa laga noqonayaa uun fa asaabathu jaa'ixa markay aafi samaawiya ay ku dhacdo marka kaasi waa taawiil daciif culimada qaar waxaa kale u daliishadeen wadcu jawaax inaanu waajib ahayn xadiidka abi saciid ee muslim warinayo usiiba rajulu fii cahdi rasuuli llahi fii himaarin ibtaacaha kaura daynuhu nin baa midho uu iibsaday ka xumaaday waktigii rasuulka dayntii lagu lahaa waa badatay faqaala rasuulu الlah sadaquu calayh rasuulkaa hi waa ninkan ku sadaqadaysta waa nin kacay fatusadiqa calayhi falam yabluq dalika wafaa-a sadaqad baa loo dhiibdhiibay laakiin may gaadhin intii lagu lahaa faqaala rasuulu الlahi khuduu maa wajadtum falaysa lakum ila dalika rasuulku wuxuu ku yihi qoladii midhahaa lahayd marka wixii aad ka heshaanuun ka qaata wax kale kuma lihidin awalan iska ilaali ma macnaysu in xaqoodii sidaa uu ku dhacayo laakiin laysa lakum ilaa daalika kuma lihidin wax kale oo ah qaanabaad iyo xadhig iyo wax lamida lakiin maaha inaani xoolahoodii lahayn wax kale kuma lihidin lanna waa mucsir in kaana duu cusrati fanadiraة ilaa maysara oo in la qaanabo iyo in la xidho iyo midna ma banaana qofka hadduu mucsiriyo waa in laga sugo marka waxay leeyihin ninkan midhihii uu iibsaday way xumaadeen haddana rasuulku qoladii midhaha lahayd kuma odhan war dee jaayixa ku dhacdaye waxba kuma lihidin rasuulku muxuu uhi khuduu maa wajadtum falaysa lakum ila dalika lakin waa daliishi daciifa kani sida xaafid ibn xajar uu ku sheegay fatxulbaari wakadalika ibnmundir fi lawsat waayo xadiidkani jaayixaba kuma saabsana midhihii ayuu ku khasaaray un baa la yidhi usiiba rajulu fii cahdi rasuuli illah ma jaayixa ku dhacday mise iibkoodii buu ku khasaaray labada wuu ixtimaala soo ma goormay midhaha musiibadu ku dhacday ma intii aanu la wareegin mise markuu la wareegay kadib labada waa ixtimaala idan xadiid yani fi ixtimaalaat kaiira weeye lagama horgeyn karo xadiidka markaa sariixa ah markaasaa mualifku uu sheegay baa sax wadcu ljawaaix inuu yahay waajib wayajib wadcu ljawaaix laakiin sida halkan uu ku sheegay kitaabkiisa sayl asayl jaraar uu ku khilaafay shawkani oo qowlkii daciifka ahaa ee ahaa idaa biica thamar qabla buduwi salaax haddii midhaha la iibiyey iyagoo weli aan bislaan inay xaaladaasu wadcu ljawaaix ay waajib tahay ayuu ku tegay fi sayl jaraar sida halkan uu ku tegay ayaana ah sida saxda walaa yaxilu ma banaana salafun ay qardun ama wa baycun iyo iib labadaasoo socdaa ma banaana marka macnaheedu waa maxay macnaheed muu noqon karaa in qofkii alaab alaabna aad ka iibsato aad kana qaadato midaad ka amaahanayso la imaamu malik iyo shaafici waxay ku fasireen arrintaa oo dee xadiida kusoo aroortay oo rasuulka alayhi الsalaatu wasalaam yihi kama fi xadiidi cabdillahi bni camr laa yaxilu salafun wa bayc waxay ku fasireen bian yaquula aakhidu silcataka bikada wakada calaa an tuslifanii kada wakada inuu yidhaahdo alaabta waan kaa iibsanaya lakin maxaa shardi ah inaad alaabtaa kalena aada iamaahiso oo iibkii ayuu shardi uga dhigayaa maxay qardiga ama salafka shardi baa la ysaga dhigay ama baayicii baa odhanaya kaa iibin maayo alaabtaydan xataa tuslifanii mataacaka kada wa kada ilaa aad amaahinaysa alaabtaasa sidaas oo qardigii baa noqonaya qardun ajara manfaca faa'idu u soo jiiday qofkii weliga mashruuto ah oo hadda alaab kale in la alaab in laga iibsado nacam marka imaamu malik isagu wuxuu yihi haddii shardiga laga tanaasulo sidaa iibka uu ku dhaco iibka u ansaxaya shaaficina wuxuu ley ma iibku ansixi maayo mar haddii waxaa loo shardiyay iibka waa in la kansalo oo iib cusub shaygii ay ku kala iibsadaan nacam culimada qaarna waxay ku fasireen waa sida axmed ibnu xambal iyo isxaaq ibnu rahaweye an yaqridahu qardan uma yubaayicu calaa dalik inuu yidhaahdo alaabtan waan ku amaahinaya lakin aniga iga iibi kii aan ku amaahiyey oo taasi maxay sabab u noqonaysaa inuu muxaabaat u sameeyo fi thaman soo ma igii ku amaahiyey haddaad ka iibinayso dee ninkan gacan buu kuu geystay oo waxbuu kuu taray oo kolle ula gorgortami maysa dada kale ula gorgortami lahayd dee iska celin maysa kasalafun waa baycda la diiday waa ta noocaas waa marka shay yacnaa xaaraana ama faasidi uu ka dhalanayo sida suwarkaa culimadu ay sheegeen walaa shardaani laba shardi ma banaano fii baycin iib dhexdii la shardiyey hada laa yumkin xamlu calaa daahiri daahirkiisa lagu xambaaraa suurtagal maaha oo dee waxaa laysku waafaqsan yahay laba shardi iyo saddex iyo in ka badan ba in laysu shardiyi karo fi lbayc haddaan ku idhaahdo gaarigayga waan kaabiye bishari an yakuuna hamanu naqdan waxaa shardiga inuu hamanku noqdo naqdi wa an yakuna athamanu biduulaar soo laba shardi durba mari mayno ya mid saddexaad buu ku dari karaa oo shardi saddexaad wuxuu odhan karaa bisharطi an tasuuqahu ilaa beyti waxaa kaba shardi inaad gurigayga adigu gaadhsiiso ama darawal u kiraa ama adigu kaxeeyo mid afraad shardi afraad baa soo geli karo ah in kii waxa weeyaan gaadhiga iibiyey uu isna shardi dhigto u idhaahdo bictuka hadihi sayaara bisharطi an astacmilahaa shahran waana la isku waafaqsiyay shuruudda noocaasi inay jaa-is tahay kadalika nin baa thawb iibsaday ishtaraytu hada thawb bisharطi an takuna calayka yani kasaaratu inaad toshaa adiga ayay ku saarantay taasaa shardi ah wa taksiiluhu iyo maydhistiisa an adigu aad ii tosho aan id iina maydho bihada shardi baan kaaga iibsaday waa jaa-is idan sharطaani fii bayc waa in lagu xambaaro laba shardi oo mukhaalifaani lisharci laba shardi oo sharciga khilaafsan waa in lagu xambaaro ayuma sharطi laysa fi kitaab illahi fahuwa fahuwa baaطil nacam laba shardi oo markaa sharciga khilaafsan oo shuruuddana hore aynu uga hadalleen shuruud fi lbeyc inay qaybsanto shuruud waafaqsan muqtada alcaqd a caqdigii ama iibka heshiiskii iibku siduu keensanayo iyo shuruud ka baxsan laakiin fiiha maslaxa liaxadi liaxadihima liaxadi mutacaaqideyn aw kilayhima maslaxa midkood ay ku jirto ama labadooda ay ku jirto iyo shuruud ka hor imanaysa muqtadihii caqdiga ama daliil ka hor imanayso marka waa laba shardi oo sharciga khilaafsan waayo walaa baycataani laba iibna ma banaano fii baycatin ku guda jira hal iib man baaca baycatayni fii baycati falow aw kasuuma aw iriba tanna tafsiirkeeda waa la isku khilaafay culimada qaarkood waxaa la idhaahdo baycu taqsiidka ayay ku fasireen oo aynu idhaahdo ida kaana ida ida ida ida kunta tashtarii binaqdin fahuwa bikada ida kunta tashtarii binasii'a fahuwa bikada haddaad naqdi ku iibsanayso waa toban haddaad amaah ku iibsanaysana waa labaatan baycatayni fii bayca bay yidhaahdeen lakin hada غayru صaxiix in sidaa cumuumka xadiidkaa lagu fasiro haddii iyagoo midna aan ku go-in ay sidaa ku kala tagaan isagoon odhan naqdi baan ku iibsanayaa iyo isagoon odhan amaah baan ku iibsanayaa sidaa ay ku kala tagaan taasi iyadu dee ma banaana oo dee thamankii baan macluum ahaynba soo ma athamanu غayru macluum shuruudda baycana waxaa ka mid a an yakuna thamanu macluuman wixii wax lagu kala iibsaday mid laysla garanayo waa inu yihi laisla aqoonsaday laakiin haddii labada mid ay ku go-aan ka waran oo binaqdin uu ku iibsado bicashara ama binasiya uu ku iibsado bicishiriin uu ku iibsado iyo baycatayni fii bayca noqonaysa laba iibba mise waa iib qura waa baycun waaxid waa iib qura labadaa midkood haddii ay ku go-aan inay naqdi ku kala iibsadaan ama amaha ay ku kala iibsadaan waa bayc qura xadiidka waxa weeyaan soo geli mayso baycatayni meesha ma yaallina waa bayc qura sida ibn اlqayim raximah اllah kitaabkiisa tahdiib الsunan ayuu aada masaladaasi ugu faahfaahiyey wala laa yumkin buu leeyahay taasi inay noqoto baycatayni fii bayca haddii labada mid ay ku kala go-aan oo mid ay ku heshiiyaan waana banaan tahay aziyaadaة fi الthaman fii qiimat shay fii muqaabil اlajal shayga qiimihiisii in la ziyaadiyo ziyaadadaasoo muqaabilu ah ajasha ama muddada qofkani uu la maqnaanayo lacagti asal baana shareecada ku leedahay xadiid cabdillahi bn camr bn caas fi sunan tirmidi kaana rasuulu اllahi salى اllah alay slam yaakhud اlbaciira biاlbaciireyn rasuulku hal awr ayuu qaadanayey oo laba awr uu ku bedelanayey maxaa ku kalifaya taa isagoo awrka awr ku helaya inuu hal awr laba awr siisto isagoo bixini maxaa kalifaya ilaa ajal baa xadiida ku jirta kaana yaakhud albaciira bilbaciirayni ilaa ajal ajasha ama inaanu markaa dee awrkii labadii awr aanu bixin ahayn ee uu mar dambe bixin doonaa sabaab u noqotay ziyaadadan awrkan zaa'idka dheeraadka taa waxaa laga qaatay jawaasu aziyaada fi lqiima muqaabil eesh alajal waxaa kaloo markaa baycu taqsiidku ah qofku inuu marba qeyb bixin karo u dilade xadiidkii qisadii bariira waxay kula heshiyeen waxa weeyaan tamaaniyata awaaq oo calaa anjuma sanadba ay wax bixinayso baycatayni fii bayca markaa waxaa noqonaysa un suurat lciina baycu lciina oo ah qofkii inuu shay qof buu amaahiyey aqradahu waxaan ujeedaayeen aqradahu maahe baacahu bidaynin dayn buu kaga iibiyey dabeetana wuxuu kaga iibsaday naqdi intii uu daynta kaga siiyey ka yar tusaala wuxu uhi mobilkaa iga iibi waayo waan kaa iibinayaa laakiin lacag ma hayayaa maahe waxaad iga siisaa thamaaniina dolar siddeetan dolar kii iibiye laftiisaa yidhi iga iibiyo naqdi iga iibiyo lixdan dollar iga sii waa baycatayni fii bayca soo ma waa laba iibi oo iib qura ku guda jira oo marna isaga alaabtii iibiyey oo amaah ku iibiyey marna isagii baa dib u iibsado qiimihii uu marka hore siiyey qiimo ka hooseeya siistay waana baycu lciina waa suuratu bayci lciina taasi xadiidka soo gelaysa baycatayni fii bayca waxaa kaloo baycatayni fii bayca soo gelaysa suura uu sheegay imaamu shaafici oo inuu laba iiboo midna uu yahay bayc midna uu yahay sarf la isdhexgeliyo waa shaygaa iga iibi waxaad iga siisaa waxa weeyaan miata dinaar waayo waan kaa siiyey miata dinaar bishard in miata dinaarka aada yowma kada wa kada igu sariftay intaa tusaalahaan dolarkii inoogu bedel wuxu uhi shayga waxaan kaa siiyey boqol dolar bishardi markaad lacagta isiinayso waa inaad boqolkaa doolar yowma kada wa kada ay xisaabiso lix boqol oo kun ama toddoba boqol oo kun oo baycatayni fii bayca shayga waa la kala iibsaday bayc kalena meesha waa ku jiraayo dee waa tan dolarkiisna la kala iibsaday mar labaade lagu kala iibsaday maxay kaashka taasina waa baycatayni fii bayca waribxu maa shaygii macaashka laga macaashayana ma banaano lam yadman aanuu qofku markaa tasliimin karin oo shaygii wuu iibsaday laakiin weli kumuu soo wareegin lam yaqbidhu inuu iibiyo u ka macaashaa ma banaana tusaale ahaan shaygii baycu salamka uu ku iibsaday oo kale waa iibsaday laakiin dee weli shaygii ma soo gaadhin wa baycu maa shaygii in la iibiyaana ma banaan laysa cinda albaayici baayicu aanu hayn yaana laa yamlikuhu xakiim ibnu xizaam rasuulku muxuu ku uhi laa tabic maa laysa cindak shay intaad dadka ka iibiso aanad hayninba inaad baadi doontood intaad soo iibsato ama soo amahato aad u keentaa ma banaana waxaa ka horeyso horta bayca mulkiga waana shayga adigu aada mulkido wayajuusu waa banaayey bayci bishardi cadami alkhidaac iyadoo laysu shardiyey inaan laysku khiyaamayn xadiidka bukhaariya muslim oo warinayaan baa u daliila ana rajula dakara linabiyi ana yukhdac fi lbayc faqaal idaa baayacta faqul laa khilaala markuu wuxu odhan kara war anigu niyow suuqan aqoon uma lihi iyo khibrad waxaan wax kaaga iibsanayaa bishardi an laa takhdacanii inaanad ikhiyaamayn baa shardi ah marka hadhow muxuu yeelanayaa haddii ay soo baxday in iibka lagu khiyaameeyey khiyaar buu yeelanaya iibkaasi kaga noqo walkhiyaaru doorashadii uu qofku kala dooranayey inuu iibkaa sidaa u daayay inuu ka noqdo fi lmajlis halkii wax lagu kala iibsaday inta la wada joogo haabitu mid sugan weeye maa lam yatafaraqa intaanay kala tegin oo albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa labadii qof ee wax kala iibsaday mid waliba ikhtiyaar buu leeyay iibkaa inuu ka noqdo inta aanay kala tegin wa kaana jamiican si riwaayaadka qaarkood ku cad tafaruquna sida raajixa waa tafaruq alabdaan maaha tafaruq bilkalaam waana sida xadiidka saxaabiga warinaya cabdullaahi bnu cumar waa sida waxa weeyaan uu xadiidka uu ka fahmay والله أعلم وأحكم بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا